halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha kaagabanee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban hirarka afemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysa ay meel kasta oo aad joogtaan waa subax jimcaha bisha janawarina waa sagaaliyo labaatanka bisha sanadkana waa labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka ee caalamka waxaa wadajir idinku daadiinaya anigu waa sahre ciidno nuur iyo xuseen barre aadan
shan iyo labaatankii sane ee soo marnay dawladla'aanta ahayd toddoba sano ay haysteen nimankii nabaddiidka ahay haysteen waddanka dadku wuu ka sii socday maana uma soo socon laakiin hadda waxaa keenay in lagu soo laabto horumarka ay keeneen amnigu uu keenay garoonka diyaaradaha caasimad goboleedka loogu magacaabay degmada buuloburte ee waxyaabaha keen waxaasaa ka mid
guddoomiyaha degmada buulaburde cusmaan geedi oo ka warramaya isbeddel ku yimid magaaladaasi buulaburde waxaa kaloo idaacaddeena saakiya caalamka ku maqli doontaan xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun oo taageeray soona dhoweeyey go'aamadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii caalamka
xogayaha guud ee qaramada midoobay ban kimuun ayaa soo dhoweeyey go'aamada ka soo baxay shirkii wadatashiga ee madasha muqdisho xogeeyaha ayaa ugu hambaliyey madaxda soomaalida ah go'aanka ay gaadheen waxaana uu ku tilmaamay go'aan dhabbada u xaadhiya isbeddel wanaagsan oo xilligii loogu talagalay yimid marka ay dhammaato oo muddada u hadhay dowladda talada haysa bankimuun ayaa si gaara u bogaadiyey qaybta muhiimka ah ee loo qoondeeyey haweenka soomaaliyeed oo loogu talagalay inay noqdaan boqolkiiba soddon xubnaha golayaasha sharci dejinta xogeeyaha guud ee qaramada midoobey ayaa xusay in uu aaminsan yahay in go'aamadani ay ku yimaadeen wadatashi sal ballaaran oo lala yeeshay maamul goboleedyada soomaaliyeed xubnaha baarlamaanka odayaasha dhaqanka iyo weliba bulshada rayidka ah waxaana uu ku tilmaamay tallaabadani inay tahay mid astaan u ah in soomaaliya ay cagta saartay dhabbada dib u dhiska iyo nabadaynta waxaana uu ku booriyey dhinacyada oo dhan in ay taageeraan si wakhtigii loogu talagalay loo dhaqangeliyo isbeddelka labada kun iyo lix iyo tobanka ugu dambeyntii xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa mar labaad waxa uu ku celiyey in loo baahan yahay in si deg dega la iskula meel dhigo suurtagelinta in doorasho xor ah oo qof walba codkiisa uu dhiiban karo ay uga dhici karto soomaaliya sanadka labada kun iyo labaatanka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa soo saartay digniin ku waajahan fayraska dhaliya xanuunka lagu magacaabo siika oo ay walaac ka qabaan inuu dunida ku baaho uu keeno cudurro badan caruur badan oo la ildaran xilliga ay dhashaan xanuunka maskaxda waxaanay sidoo kale walaaca ka muujiyeen in xanuunkaasi uu kusii fido qiyaastii afar milyan oo ameerika ku nool w h o ayaa sheegtay in xanuunkan oo asal ahaan ka dhasha qaniinyada kaneecada uu halis weyn gelin karo nolosha bini'aadamka madaxa caafimaadka ee qaramada midoobay margaret jan ayaa sheegtay in xanuunkaasi siika markii ugu horreysay lagu arkay dalka uganda sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobi iyo afartankii kadibna uu ku fiday dunida sanadahan ugu dambeeyeyna uu yahay xanuunka ugu badan ee ku dhaca maskaxda waxaana xanuunkani waxyeeleeyaa maskaxda islamarkaana waxa uu sababaa in ilmaha yar ee dhasha u madaxiisa uu aada u yaraado kumanaan dumar ah oo uur leh oo fayraskaasi ku dhacay ayaa dhalaya xanuunkaasi caruur qabta oo maskaxda naafo ka ah waxaana masjaan intaasi ku dartay in w h o ay diiwaan gelisay ilaa saddex iyo labaatan wadan oo lagu arkay fayraskaasi mucaaradka dalka suuriya ayaa sheegay inaanay tegaynin shirka wadahadalada nabadda suuriya ee jimcahan maanta lagu wado inuu ku qabsamo magaalada geneva ee dalka switzerland kooxda uu sacuudigu taageeraya ee loo yaqaano golaha wadatashiga ayaa khamiistii shalay sheegay in jawaabta ay ka heleen soo jeedintoodii ahayd in la joojiyo duqaymaha cirka aan weli la aqbalin kooxdaasi ayaa dalka sacuudiga kulan kula yeeshay toddobaadkan waxaana ay xubnaha ururkaasi sheegeen in sacuudiga ay sii joogi doonaan ilaa iyo jimcaha sidaasina ay kaga baaqan doonaan wadaxaajoodka lagu wado inuu ka furmo dalka switzerland mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ergeyga cusub ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya michael kitting ayaa xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey la hadlay shalay khamiistii waxaana uu ku tilmaamay hadalkaasi go'aamadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga kuwa guul ah faahfaahinta warkan waxaa inoo haysa sahra ciidle mahadsaned xuseen bare golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa warbixin ka dhageysanaya ergeyga gaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobey ugu qaabilsan soomaaliya oo ka hadlayey guusha ay soomaaliya sanadkan in ay ku xidhnaan doonto sida loo maareeyo dhibaatooyinka jira si gaar ahna wuxuu u xusay ururka al-shabaab isagoo sidoo kalena ku dhawaaqay in horumar laga gaadhay guul siyaasadeed mar uu arrintaasi ka hadlayeyna wuxuu yidhi waxay ii tahay farxad gaara inaan idinla wadaago war cusub ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya michael kery ayaa v o ayaa shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey uga waramay xaaladii ugu dambeysay ee dalka soomaaliya waxaanu yidhi golaha wasiiradu waxay qaraar ka qaateen sidii ay noqonayso doorashada sanadkan dabayaaqadiisa dhacaysa oo intaa ka horeysana ay haystaan muddo lix bilooda oo ay wadaxaajoodku uu sii socon doono taasi oo noqon karta xudunta muujinaysa korriinka siyaasadeed ee ay gaadhay dowladda federaalka ah ee soomaaliya xogayaha guud ee qaramada midoobey banki moon ayaa si gaara uga hadlay arrinta soomaaliya waxaanuu ku hambeliyey hogaamiyayaasha soomaalida go-aanka ay ka qaateen arrintan banki moon ayaa si gaara u bogaadiyey qeybta muhiimka ah ee loo qoondeeyey haweenkaas soomaaliyeed oo loogu talagalay inay noqdaan boqolkiiba soddon xubnaha golaha sharci dejinta uu yeelanayo banki moon waxa uu sidoo kale mar labaad ku celiyey in loo baahan yahay in si deg dega la isula meel dhigo suuragalnimada in doorasho xolaal ah oo qof walba codkiisa dhiiban karaa ay soomaaliya ka dhacdo sanadka labada kun iyo labaatanka qorshe howleedkii heerkaasi lagu gaari lahaana ay lama horaan tahay in haatan laga sii baaraan dego ergeyga cusub ee qaramada midoobey ee soomaaliya master keti ayaa sheegay in muddadii labada toddobaad ahayd ee uu xilkan hayay uu sheegay in ay dhaceen laba weerar oo argagixiso ay dad ku dhinteen waxaanu sheegay in loo baahan yahay qorshe howlgal ah oo lagula tacaalayo xagjiirnimada
aad ayay umahadsantahay saare cidla nuur oo inala socodsiinaysa warbixintaas halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington magaalada buulo burde ayaa ka soo kabanaysa dibudhac iyo burbur ku yimi xilliyadii dagaalada waxaa warbixin amuurahaasi ka hadlaysa noo haya xuseen xasan dhaqane
muddo ku dhow toban sano kadib dadka magaalada buulo burte ayaa waxay bilaabeen inay dib u soo celiyaan bilicdii magaaladooda waxaa dayactir lagu bilaabay guryaha iyo goobaha ganacsiga ee hareeraha waddada laamiga ku yaala dad dhallinyaro u badan wiilal iyo gabdho oo magaalada uga tegay marxaladihii isbadbedelayay ayaa waxay bilaabeen in dib magaaladooda mar kale ay ugu soo laabtaan duqa degmada buulo burte cismaan geedi ayaa waxa uu sharaxayaa sida ay ku timid in xilligan dadkii magaalada ka tegay ay dib ugu soo laabtaan wax walbo nimco walba waxa weeye waxay leedahay wanaaggeeday leedahay arrinkaas marka shan iyo labaatankii sane ee soo marnee dowladla-aanta aheyd toddoba sano ay haysteen nimankii nabaddiidka ha haysteen waddanka dadku wuu ka sii socday maana uma soo socon laakiin hadda waxaa keenay in lagu soo laabto horumarka ay keeneen amnigu uu keenay garoonka diyaaradaha caasimad goboleedka loogu magacaabay degmada buulo burte waxyaabaha keen waxaasaa ka mid kan maamul ahaan adinka waxyaaba aad dadka ku amarteen inay sameeyaan si magaalada bilicdeeda usoo laabato ma jirtaa haa haa arrinkaas wuu jiraa haddana waan wadnaa waxaan amarnay dadka ninkii ama qurbo ha jiro ama dalka ha jooge u dhashay buulo burte inuu magaaladiisa ilaahay wax siiyey magaaladiisa uu wax ka dhiso muuqdo uu ka qabto waa amarnay ninkii horey u haystaana inuu magaalada wixii adiga waxaweye uu nadaafad iyo caddayn iyo adiga wax badan uu ku sameeyo arrintii wuxuu horey u haystay ayadana waa sameynay waxaan kaloon amarnay jidadkii shan iyo labaatanka sano la xiray ama geedihii qabsaday wadanka in laga bixiyo jidadkii la furo waxyaabo badan oo saasaan samayn
kan maamul ahaan awoodda aad u leedihiin in dadka horumar aada gaarsiisaan oo dhinaca bilicda magaalada intee la eg tahay xuseen oo wax badan aan ku leenahay arrinkaas sababtoo e waxaa weeye haddii meesha ismaqal jirin nabad maba la helin marka waxa nabadda lagu helay waa ismaqalka maamulka ciidamada soomaaliya ciidamada amisom bulshada oo ismaqlo nana wada shaqeeyaa lagu helay awoodda iyo nabadgelyada lagu helay marka waxaan isleenahay awalan amarku maamulka ka imaan dowladda dhexuu ka imaanaa maamulka degmada u wakiilaho u soo gaaraa maamulkuna bulshada ayuu fara qeybbeheeda kala duwan amarkaas awood badan aanan ku leenahay intii ilaahay ka sokaa ladan cismaan diiriye waxay magaalada ka maqneed muddo ka badan ilaa shan sano v o a ayay uga warantay marxaladihii ay uga tagtay iyo midda xilligan ay degmada ugu timi magacayga ladan cismaan diiriye markaa magaaladan ka tagaay marxalado badanaa ka jiray dad wuxuu u baxay siyaasad dad culays jira awgeeda u baxay dad dhaqaalahaan dhaqaalahaan u baxay dadka magaalada badankooda sii socdeen waxay tagayaan muqdisho baladweyne jowhar nairobi qofka meeshii danteeda u tegaysa culays jira aawadeedaan loo baxay maantayna waa soo noqonay alxamdu shukr rabbilcaalamiin waddankeena aan soo noqonay garoonka diyaaradaha oo noo furmay degmada burburte qofkii la koobaad soo degay aniga waayo dadkan waa soo wada noqdeen hamigeedana hamigeena aad u fiican yahay rajadana waa fiicannahay waa fiican tahay dadkii gurigi waa dhisanaa laamyadii waa la dhisanayaa waa lasoo wada noqday isguullada waa furan yihiin qiimaha guriga koray u kaceen dhulka iibkiisa aad u kacay aad baan u fiicana ilaahay baa noo nimcey shalay iyo maanta farqi weyna noo dhexeeya waxyaabaha magaalada ku soo kordhay ayaa waxaa ka mid ah in toban sano kadib markii ugu horreysay magaalada dhowaan laga hirgeliyey idaacad f m ah oo madax bannaan maxamed cismaan makaraan waa agaasimaha guud ee idaacadda hiiraanweyn waxa uu ka waramayaa sababta keentay in bula burte uu warbaahin madax bannaan ka hirgeliyo halkan idaacadda aan ka furnay waxa ay tahay idaacadda hiiraanweyn ee qeybteeda labaad ayaan ka furnay degmada bulaburde ee gobolka hiiraan xarunteena koowaad waxay ku taallaa magaalada beledweyne sababta aan idaacadda halkan uga furnana waxa ay tahay markii aan aragnay baahi warbaahineed oo deegaanka ka jirto iyo nolosha deegaanka oo dib usoo laabanayso islamarkaana dadku aysan haysan idaacad madax bannaan oo ay ka helaan xogta saxda oo ay u baahan yihiin sida aad la socoto idaacadda hiiraan weyn waxaa la wadaa in qorshuhu yahay in la geeyo deegaano badan oo ka tirsan gobolka hiiraan hadda waxaa nasiib u yeelatay bisha january ee sanadka laba kun lix iyo toban horaantiis inaan ka furno degmada buulaburde ee gobolka hiiraan ilaahayna waan ugu guuleeyey haddana waxaan rabnaa inaan kasii furno qeybaha kaleete ee gobolka sida degmada jalalaqsi iyo maxaas oo aan rabnay lix bilood kadib inaan si wada jira hal mar aan uga furno halkaasi inagoo usii gudbi doono deegaanada halgan iyo ceel cali ee isla gobolka iyo boqda kuwaasoo aan rabno in dhammaan aan gaarsiino idaacadda hiiraan weyn si idaacadda hiiraan weyn oo guud ahaan looga dhageysto gobolka hiiraan iyo gobolada kale ee dariska la ah sidaad la socotane waa muddo toddoba sano ah kadib waay markii ugu horreysay in warbaahin madax bannaan laga hirgeliyo deegaanka waxaana dadku ay ahaayeen kuwa si weyn noo soo dhoweeyey islamarkaana ugu faraxsanaa in idaacad madax bannaan oo siyaasadaha isdiidan ee dalka ka jira madax bannaan halkan laga hirgeliyo magaalada buulaburte ayaa dadkeedu waxay isu diyaarinayaan martigelinta xarun goboleedka maamulka loo sameynayo hiiraan iyo shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a buulaburte
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastoo ad joogtaan halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a kulan looga hadlayey sidii wax looga qaban lahaa baahida dhanka bulshada ee ka jirta degmooyinka gobolka jubbada hoose islamarkaasna ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo oo xarun u ah gobolka jubbada hoose kulanka ayaa imanaya xilli degmooyinka gobolka jubbada hoose laga soo sheegay dhibaatooyin dhanka arrimaha bulshada ah gudoomiyaha maamulka jubbada hoose cabdirashiid cali gooni ayaa kulankan uga waramay waryaheena khadar maxamuud xareed
kulankani wuxuu ahaa waxaa la yidhahda kulanka qiimaynta iyo soo bandhigidda baahiyaha gobollada iyo degmooyinka kaas oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudahana ay hooay runtii soo qabanqaabisay gobolka jubbada hoosena uu hoostigareeyey marka degmo walba iyo gobol walba wuxuu soo gudbinayaa baahiyaha baahiyuna way fara badan yihiin laakiin wixii asaga u ah priority ama muhiim u ah ayuu soo bandhigayaa kadibna waa la qiimeynayaa waxaana jirtay barnaamij kan ka horreeyey oo research lagu sameeyey news assessmentiga lagu sameeyey wixii ay hay-addu soo qortay qorshaha waxaa jiray wixii la qoro un inaan la iska qaadanin wixii intii la isla fiiriyo ka maamul ahaan la qiimeeyo waxa marunba ma saxba intii la ogaado kadib wixii markaa saxda ahaa ee baahidii dhabta ahayd ee prioritigeeda ka jirtay deegaankaas ama tuula ha ahaado ama degma ha ahaado ama gobol ha ahaado in la gudbiyo kadibna waxaa noqonaysaa in la imblimed gareeyo ama hawshii la fuliyo ayay noqonaysaa haddii aan la yidhahdo maxay tahay marka baahiyaha tusaale ahaan jubbada hoose oo kale marka laga hadlayey baahiyaha la soo arooriyey ee lasoo bandhigay maxay yihiin maxaa ka mid a
waa su-aal fiican weya runtii waana su-aalashaas jawaabteeda waxay noqonaysaa baahiyo fara badan baa la soo arooriyey laakiin ka jubbada hoose ahaan waxyaalihii annaga prioritiga noo ahaa ama Muhiimadda.
muhiimadda noo ahaa sorry Eh, waxay ahaayeen kow een, caafimaadkii biyihii haddii ilaahay kuu samagol yahay wax oo dhan waa wada muhiim laakiin bal at least waxaa horta noo ah priority ama muhiim noo ah constructionkii wadooyinkii bulshadii isuma socon karto Ay.
bulshadu waxa ay qabto waxaa ogaan kara markii loo tagaa la ogaan karaa ama hay-adaha internationalku ay u tagaan ama annagoo aan u tegi karno markaa waxaan ogaan karnaa baahida dhabta ee jirta baahiyahan markii hadda aad sheegteen yaa soo aruuriyey see loo soo aruuriyey waxaa soo aruuriyey dabcan gobol walba een, deg- waxaa jira maamul hoose oo ka hooseeyo degmada ah degmooyinkii waxaa ka sii hooseeya tuulooyin tuulooyinkii waxaa ka sii hooseeya sab een, waxaa jira een, oday dhaqameedyo waxa communitiga ayay ka soo baxday hooshani hoos bay ka soo bilaabatay baahidu kadib bay degmo iyo gobol usoo gudbaysaa annagu marka waxaanu nahay dadkii gudbinahayay ee u gudbinahayay ama dowladdii naga korraysa u gudbinahayay ama hay-adihii caalamiga u gudbinahayay ama doonariska u gudbinaya qaylada albaabada garaacaya baanu u sheegahayay baanu marka yee tahay marka inay wax ka qabato yaa wax ka qabanaya baahiyahan eh, g- waanu la soconnaa deegaano badan oo jubbada hoose ka tirsan gaar ahaan dhinaca galbeedka awaaro badanaa ku dhuftay xoolihii dadkii waa ka dhammaadeen nolol xumay ku nool yihiin yaa wax ka qabanaya goormaasta wax ka qabanaysaa Een, runtii waxay ku xidhan tahay dadaalka ay dadku dadaalaan dadku shan iyo labaatankii sano waxay u barteen gacan bay u barteen shisheeye oo quudisa Een, waxaad moodaa inaysan dadku ay- inay isku dayin inay ayagu wax qabsadaan waxaan kow annagu ka maamul ahaan intaanu gacanta ku dhignay waxaanu barnay qofku inuu asagu wax qabsan karo ummadahu caalamkuna markay arkaan qof wax qabsanaya oo dadaalaya in la caawinayo laakiin qof iska fadhiya oo gacan horsanaya cidi caawin mayso taa horta waan ka tanaasulay oo ilaahay uu nagu guleeyey waxaa caawinaya oo wax qabsanaya kow ayagaa dadku is caawinaya laba dowladooda caawinaysa oo wixii awoodooda ay qaban kartana waa u qaban wixii awoodooda ka baxsanna way u qayra tegaysaa albaabada u garaacaysaa gobolka jubbada hoose marka laga hadlayo laba degmo oo ka mid a maamul kale ayaa ka arrimaya al-shabaab sidee marka eh, baahiyahan eh, looga soo aruuriyey degmooyinkaas jamaame iyo xagar oo kale marka laga hadlayo Daba- dabcan een, jamaame iyo xagar way ka mid yihiin een, shirkan lagu soo een, qiimeynaya baahiyaha way ka mid yihiin dabcan de waxay uun joogaan deegaankiiba joogaan dadkii iyo mas-uuliyiintii een, xilliga loo baahdo way noo yimaadaan waana u yeedhanaa wayna ka howlgalaan deegaanka oo ayagoo ay hadda shabaab gacanta ku hayaan bay ka howlgalaan Een, marka qalfoof ahaan bay u haystaan jugrafikali ahaan laakiin mentalita ama haddii la maskaxiyan iyo ficliyan uma haystaan waa gartay marka qorshaha aad doonaysaan inaad wax uga qabataan meelaha baahiyaha laga soo sheegayo eh, goormaa la filaya inaad bilowdaan maadaama dadku ay u baahan yihiin in wax loo qabto wallaahi soomaalidu waxay ku maahmaahdaa ooda dhacameed siday u kala sarreeyaan baa loo qaada loo kala qaadaa Een, waxuna haddii uu degdeg iyo xawli ku bilaabmo degdeg iyo xawli buu ku burburaa marka si ayna taasi u dhicin khibrado iyo aqoon iyo la tashi een, aan ula samaynay ama annagoo kaashanayna aqoontayada waxaanu ku bilaabaynaa baahiyaha ugu waaweyn sida caafimaadka waxbarashada biyaha haddii ilahay ku ismagolyahay road ama wad- dhisidda wadooyinka ayaanu ku bilaabi doonaa haddii alle aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha maamulka gobolka jubbada hoose cabdirashiid cali gooni oo magaaladaasi kismaayo ugu waramayey khadar maxamuud xareed wariyaha v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka masar waxaa toddobaadkan looga dabaaldegay xuska shan iyo labaatanka januari oo ah maalintii uu bilowday kacaankii sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii talada looga tuuray madaxweyne maxamed xusni mubaarak waxaana sidoo kale ay maalintani tahay maalinta ciidda ciidanka booliska ee dalkaasi kacdoonkan ayaa ka bilowday cabasho ay dadku kaga cabanayeen booliska dalkaasi oo si xun u garaaci jiray dadka islamarkaana caburin badan ku hayay xorriyatul qowlka laakiin bannaanbaxyada ayaa sii ballaadhay taasi oo keentay in mubaarak xilka uu ka dego intii haddaba ka dambaysay kacdoonkaasi waxaa dalka masar ka dhacay isbeddello badan oo ay ka mid ahaayeen doorashadii madaxweyne maxamed mursi iyo taladii ay militarigu mar labaad talada kula wareegeen oo ay xukunka ka tuureen maxamed mursi haddaba xuska sanadkan ayaa ku soo aadaya iyada oo dadku ay arrintan ku kala aragti duwan yihiin waxaana sida loo xusay nooga waramaya cabdixakiin yuusuf jaamac oo ah suxufi ku nool magaalada qaahira waxaa jiray in si wanaagsan looga dabaaldegay masar dhammaan gobolada iyo caasimada dalkan oo qaahiro ah waxaa jira dadweyne ilaa usoo usoo baxeen banaanada iyagoo xusayay sanadguuriyada kasoo wareegtay shan labaatankii january labada kun iyo kow iyo toban sawran ka dhacday masar marka dadku aada u faraxsanaayeen waxay muujinayeen dadka qeybtood inay ku faraxsan yihiin qaabka wax u socdaan ay ku faraxsan yihiin qaabka iyo nidaamka hadda ka taliya waddankan iyadoo kusoo degmatay kacaanku iyadoo loo dhamaystiray hay-adihii dastuuriga ahaa ee waddanka sida baarlamaankii oo yeeshay talfadhigiisa koowaad waxaa kaloo jira iyadoo lagu guuleystay mashaariic waaweyn sida kanaalka suways iyo dhismayaal badan oo hay-adood oo dawladdu leedahay dhanka kale qole kasoo horjeeda waa jiday oo sawradii dhihisay qaabkii aan waxweli uga socdaan ay kamid ahayeen qoladii wadanka laga tuuray xukunka ee qolada loo yaqaano akhwaan muslimiin inkastoo taageeradooda qoladaas hoos u dhacday oo dadweynuhu la socdaan intooda badan madaxweynaha iyo dowladda iyo xukuumadda hadda ka talisa waddankan waxaa jiray si rabsho la-aana oo buuq la-aana inay ku dhacday xafladaasu waxaana jira madaxweynuhu qudhisu inuu khudbado soo jeediyey oga hadlaayey doorashooyinkii ka dhacay waddanakan iyo waxyaalihii guulaha la gaaray marka waxaa moodaa arrimo aada iyo aada inay si wanaagsan u socdaan dadku qeyb ka mida waxay ka cabanayeen dhaqaale xumaha ka jira waddanka iyo dhaqaale hoos u dhacay iyo micishadii adkaatay inkastoo madaxweynuhu ballan qaaday in iyo xukuumadduba inay ballan qaadeen inay wax ka qaban doonaan arrimahaas marka kala qaybsanaanta waxaa moodaa inay sii yaraanayso oo ay la moodayo akhwaanku taageerada dadku u hayay inay hoos u dhacday ay meel gaara oo gobolada qaybtooda weliba fogfog mudaaharaad ka sameeyeen laga soo horjeedo xukuumadda iyo madaxweynaha marka aada iyo aad baa waxaa moodaa in masar soo hagaagayso oo dowladda sii xooganayso inkastoo dadka cabanayaan dhaqaalo hoos u dhacay iyo maciishada marka arrinkaas weeye arrinkaa haddeer ka taagan aada iyo aad bay hawsha usocotaa oo sida baarlamaanka waddanka kalfadhigiisa u yeeshay iyagoo ka wada xaajoonaya amuuro badan oo masar muhiim u ah sida dastuurkii hore iyo qawaaniin cusub oo waddankan madaxweynuhu ansixiyey ay dib u fiirin ku sameynayaan inta badan waa ansixiyeen marka waxaa jira booqasho uu ku yimi isaguna madaxweynaha shiinaha oo kusoo dheerintay munaasabadaas waxaa kaloo jira masar oo kamid noqotay wadamada kursiga ku leh golaha ammaanka aan joogtada ahayn marka arrimaha siyaasadana guul bay ka gaareen iyo arrimaha dibadda marka iyo arrimaha gudahana waa sidoo kale guul la taaban karo ayaa laga gaaray marka waxaa moodaa kala qaybsanaantii inaysan jirin baa moodaa sanadkan laga talaabsaday loo gudbay kasakow ururka akhwaanulmuslimiinka ee ah ururkii uu ka tirsanaa madaxweynihii talada laga qaaday ee maxamed mursi waxaa jira ururo kale oo kuwa dhallinyarada ah gaar ahaan kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo kuwa u ololeeya xorriyatulqowlka iyo dimuqraadiyadda in aanay la dhacsanayn xukunka militariga masar dalka masar ayaa sanadkii tegey dabayaaqadiisii waxaa la soo doortay baarlamaan cusub inkastoo isna ay diideen oo doorashadiisa ay qaadaceen isla ururka akhwaanulmuslimiinka iyo dhinacyo kale sida uu faahfaahinayo axmed xirsi maalin oo ka faalooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada qaahira ee caasimada masar siyaabo badanaa lagu macnaynayaa laakiin haddaan inta ugu badan oo dadku isku raacsan yihiin amase loo malayn karo inay sabab toosa u tahay aan ka fiirino waxay u badan tahay marka hore meesha hadday hal qolo oo istaageersan uun dartan doorasho ku gasho waxaa meesha ka baxaya xiisadii ay doorashadu lahayd sidaa darteed waa qeybta ugu weyn oo doorashada keentay in dad badan oo tartanka ka qayb geli lahaa ay meesha ka maqnaadaan waxaa sidoo kale meesha ka maqan niman dhalinyaro ah oo kacdoonkii masar ka dhacay sal u ahaa ama aasaas u ahaa oo city abriil la yidhahdoo kale way way ka baxeen ururo iyo xisbiyo badan oo kale oo mucaarad ku ah siyaasadda hadda masar ka jirto oon ka qayb gelaynin kale masar oo dadka masar oo doorashooyin badan soo galay haddana u arka markii ugu dambeysay inay ku dhamaatay arrin sidii hore inay ku laabatay u ego wadankii isbedel muuqda iyo noloshiina aynu wax badan ka bedelin arrimo noocaas ayaa lagu macnaynayaa inay keentay in dadku ay ka qayb geli waayaan
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
mahadsaned xuseen bare aadan oo inala socotinayay barnaamijkaasi aamuraha islaamka halkaad ka dhagaysanayseen waa washington xuseen weli garabkayga ayuu fadhiya xuseen haddii aadna xasuusiso wararkii ugu waaweynaa mid iyo laba mahadsanid saara xogayaha guud ee qaramada midoobay ban kimoon ayaa soo dhoweeyey go'aamada ka soo baxay shirkii wadatashiga ee muqdisho xogayaha ayaa ugu hambeliyey madaxda soomaalida ah go'aanka ay ka gaadheen waxaana uu ku tilmaamay go'aan dhabada u xaadhiya isbeddel wanaagsan oo xilligii loogu talagala yimaada marka ay dhammaato muddada uu hadhay dowladda talada imika haysa bankimun ayaa si gaara u bogaadiyey qaybta muhiimka ah ee loo qoondeeyey haweenka soomaaliyeed oo loogu talagalay inay noqdaan boqolkiiba soddon xubnaha golaha sharci dejinta
mahadsaned xuseen oo haatana bal dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasan doonaa codka fanaanka maxamed raaga faarax heestaasi nabsi iyo codka maxamed raaga faarax ayaanu idinku dhaafaynaa dhegaystayaal intaanu mar kale kulmayno waa sahre ciidli iyo xuseen barro idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.